masaafada laga joogo saddex habeen ayaa waxaa ka dhacday tuulada moorogabey oo noo jirta annaga soddon kilomitr ayaa habeen barkii waxay aadeen ciidamo ka tirsan ciidamada dawladda oo ku sugan aagaas habeennimada waxay soo qabtaan laba gabdhood ay kasoo qabtaan gabar ilmo wadata iyo gabar kale markii saddex kilomitr magaaladii kasoo bixiyeen ayaa gabadha ilmaha wadatay meesha lagu diray cunugii yaraana waxaa loo dhiibay gabadhii kale magaalada geyadis marka arrintaas markay dhacday ayaa waxaan noo soo qayladhaamiyey dadkii deegaankaas ahay oo maxay to magaalada usoo qayladhaamiyeen magaaladii markii waaga uu baryey yaa waxaan u tagnay ciidanka ninkii xukumay oo oo guutada xukumay oo halkan jooga arrintiiaan wax ka weydiinay bal arrintaas sidaa u dhacday noo sheegaa nidhi arrintii asaga jawaabay igu soo yiri anaa dad u diraa marka dadkii asaga diray galabtii bay yimideen meeshii ay kusoo noqdeen ayoon waxba ka wadan wax warana aan keenin marka arrintii hadday saa u dhacday haddaan nidhi aan weydinay arrinta annaga faahfaaxinteeda idin soo diri doono annagaa war naga helaysaan nidhi habeenkii sidaa lagu seexday marka maalinkii dambe shalay ahaa ayaa arrintii la ogaaday in maxay ato oo oo khaladkaasita uu dhacay ciidanka geystay ciidankiina markii la weydiiyey waxay yidhaaheen annaga gabadhaas waa naloo diray waxaa noo diray taliyaha ciidankaa noo diray soo qabta gabadhaas warbixin fara badan aan ka haynaa markaad soo qabataan magaaladii aan la keenin bartaasaa lagu dilo yiri amarkaas taliyaha ciidankaana si ay leeyihin ciidanka waayahay adig guddoomiyihii gobolkaa tahay in qof la dilaa oo uu taliyaha ciidanka amar ku bixiyo waa in aad adigu laftirkaada wax ka og tahay ma wada hadasheen guddoomiyaha degmada ma ka wada hadasheen inta aan gabadhan la soo qaban aan la dilin iyo kadib labadaba markii u horeysay gabadha lasoo qabtay habeenimadiian waxaan la hadlay taliyaha ciidanka la hadlay markii amarka laisoo jireeyey gabadhaas markii lasoo qabtay labada gabdhood markii lasoo bixiyaan weydiiyey taliyaha ciidanka markaasaan weydiiyey meeshaas laba gabdhooda laga soo qabtaa laleeyahay waan ciidankaas soo qabtay arrintaas maxaa ka ogtahan yii waan weydiiyey buu yidhi ilaa iyo hadda anaa ku maqan wax uu noo soo jawaaben male subaxii markii gabadhii habeennimadii la dilay subaxii un baan warka helnay annaga waxaa ka soo wareegtay sidaa aad sheegtay saddex habeen maxaa tillaabooyina ood qaadeen hadday ahaan lahayd in lala xisaabtamo taliyaha ciidanka iyo hadday ahaan lahayd reerkii gabadha ay ka dhalatay in wax cadaalada la tuso oo sharciga la hor keeno dadkii ka dambeeyey arrintaas arrintaas markay dhacday oo taliyaha ciidanka markaan weydiinay waxba noo sheegi waaye dadkii hala soo qabta nimankii gabadha dira hala soo qabta markaan niri oo halkaan keen nirina uu diiday ayaa waxaan u gudbinay dawladda taliyaha qiibta oo fadhiya baydhabo fadhiyaan u gudbinay ilaa waxaan u gudbinay taliyaha maxeeto oo xooga dalka oo xamar jooga marka arrintaas waxay dadki ay codsanayaan in maxkamadii ciidanka la keeno halkan arrintaasita la baaro sababta ay ku dhacday gabar masaakiin ah oo gabar yar ah oo ilmo wadata in ciidankii dawladda inuu dilo oo wadada dhexdeeda ku dilo asigoon sharci keenin asigoon soo dacweyn halkaan keenin yaan waxaan weydiinay arrintaas sida degdeg ah in maxkamad loo keeno oo la baaro nimankii gabadhaas dilina lasoo qabto maxkamadda sharciga la keeno arrintaas la baaraan weydiinay dawladdaan ka codsan maxamed cabdi tool guddoomiyaha gobolka bakool baa tahay madax meel ka sarreeya oo la salaaxa ma lahan dowlad baan ka codsannay iyo cid baan weydiinay marka aad leedahay xaaladda gobolka bakool ma xarig lama sitaanba xaaladka gobolka bakoor waxaa waay ciddii wax soo qaban laheyd mase hadday wax dhacaan soo qaban laheyd waa ciidanka ciidankiina inuu gabadhii ninkii dilay mase dadkii gacantaas wax ka geystay inay soo qabtaan oo halkaana keenaan magaalo madaxda keenaan waajib marka sidaas daraaddeed dadkii gabadhaas dhalay iyo ciddii gabadhaas ay ka dhaartay kulligood iyo nabadoonadii magaalada ay ku sugan yihiin waxay leeyihiin dadki hada loo soo qabto sidaa u dhacday hal hal maxkamad hala keeno marka sharciga waxaa weeye haddii ninkaan sarkaalka ah magaalada u sarreeya haddii asaga ciidankiina asaga u xukumo ciidankiis inuu soo qabtana uu diiday anaga marka dawladdaan u gudminay dacwadaas waxaan leenahay deg deg ciidan ha loo soo diro haddii kale maxkamad ha loo soo diro gabadhii maxay too sababta ay ku dhimatay in miiska lasoo saaraan rabna ay leeyihin dadki marka annaga saasaan u gudbina dawladda marka laga tago in gabadhaasi allaha u naxariista lagu soo eedeeyey inay al-shabaab tahay qoyskeedii iyo caa'iladeedii markaad wada hadasheen maxay tuhmayaan gabadha in loo dilay annaga waxay leeyihiin gabadhaas annaga waxba kuma ogeen gabadh sideed toban jir bay ahayd wiil yar oo maxay ato oo waxay waday toddoba bilood keliya oo maxay ato oo dhalan gabadha marka anaga waxba kama ogeyna dhaheen haddii xataa ay jirto tuunkaas haddii uu jiro waxaan rabnay dhaheen in gabadha haddii lasoo qabto sharciga la keeno haddii wax lagu arko markaas dawladda ay xirito mase ay disho laakiin haddii askarigii oo ammaankii ahay oo shacabkii qorigii loo siiyey oo gabadhaanada meeshii uu ku arkay waxbaduu ku dhuftay haddii meeshii nooladi waxay noqotay nin walba ninkii doono inuu dilo marka dadkii saasay ku dacweynayaan ummadiina saasa maxay ato oo ay leeyihiin annaga marka codsiga anaga waxaa weeye haddii ciidanka ninkii u sarreeyaba uu diiday inuu dadkii dambiilayaasha uu keeno marka meesha ka sarraysa inaan u dirno w magaciis ninkii ciidanka u dambeeyey waxa waaye tamcad aa la yidhaha tamcad korneel tamcad aa la yidhaha